kulanti wanaagsanna maanta madhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii xulashada daljir oo maanta idinka imaanaya magaalada laascanood waa maalin talaada ah bisha nofembarna waa labiiyo labaatan sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka uu fududaysay shirkadda isgaadsiinta goolis qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah hal ruux oo harraad ugu dhintay meel soddon iyo shan kilomitir u jirta magaalada buuhoodle nin la sheegay dunyadiisii abaarta ay baabi'isay darteed inuu isku daldalay gobolka galgaduud doorashadii baarlamaanka aqalka hoose ee ka socotay maamulada wax laga saarinayo siyaasiyiinta iyo saameyntooda faragelin usubaaqso puntland oo weli wada dadaaladii doorashada baarlamaanka aqalka hoose ayna soo wajeen dibidhacyo dhinaca dhaqaalaha ururka hiddadhaqameedka ee bishaar oo aan waraysi idinka hayno sare ukac sarifka doolarka ah oo laga warramayo qodobadaas iyo qodobo kaloo xiise badan barnaamijka xulashada daljir ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar gedi adin la socotiinaya barnaamijku maanta wuxuu idinka imaanaya magaalada laascanood marka horese warkii dunida iyo weliga khadara warkaa dunida weliga khadar cawl ismaaciil oo ku sugan suudiya daljir ee buuhoodle ayaa inoo soo jeedinaya haatan u diyaargarooba qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Oh Allah the Almighty. Allahu Allah.
adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii sms loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegga ila dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegga ila dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeegga ila
waa tahay hal qof ayaa haraad ugu dhintay dhul miyi ah oo hoostaga magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn qiyaastiina meel u jirta ilaa soddon iyo shan kilomitir qofka haraadka u dhintay ayaa ha wiil yaroo saddex iyo toban jir ah waxaana la yidhahdaa deegaankaasi uu qofka haraadka ugu dhintay axalaale wuxuuna u dhow yahay tuulada lagu magacaabo coodanle haddaba warya lagu magacaabo cabdiqani jaamac kaarshe oo ka tirsan tifiga somalilan ayaa tegay deegaankaasi iyo kuwo kaleeto xaalado qallafsan oo xagga abaarta iyo biyo la-aanta ay ka jiraan waxaana waraystay khadar cawl ismaaciil walaalow xaalada abaareed ee ka jirta deegaanada hoos yimaada quurlugud wallahi waa xaalad aada u adag muddo laba toddobaadana waxaan ku marayay socdaal ku sameeyey deegaano badan oo laga soo bilaabo deegaanka kashaale ilaa xaradanka coodanle qurlugud ilaa inta muraayada meesha la dhaho intaasoo dhan socdaalaan ku sameynay waxaan kula kulanay xaalad bil-aadamnimo oo aada iyo aada u daran mid tii hore waxay xoolahay ku koobnayd oo xoolahoo dhammaanayay oo abaarta ay haysay ayay ahayd laakiin hadda waxay soo gashay xaaladii mid dadnimo oo xoolihii way kasoo tagteen waa gartay bal dadka saameynta ay ku yeelatay maxaa ugu weyn ilaa hadda u dambeeyey dadka ay saameynta ku yeelatay wafimaatada iyo carruurta ayaa u daran muddadii hadda soo socdaalkan ku sameeyey habeen hore waxaan deegaanka coodanle oo kamida tuulooyinka hoos yimaada quldhugud ee gobolka buuhoodle waxaan kula kulmay wiil saddex iyo toban jira oo la taho nuur kaasi oo isagoo baadidoona ugu geeriyooday xaalad haraad oo biyo la-aaneed ee deegaanka axalaale oo shan iyo soddon kilomitr u jiga magaalada buuhoodle sidoo kalena todoba kilomitr u jira deegaanka coodanle waa gartay wiilkaasi markaa yaa xaqiijiyey inuu haraad u geeriyooday iyo inuu wax kale u geeriyooday walaal xaqiijintiisa waxaan socdaalkayagoo anagu ku ekaad habeenimadii coodanle marka saacadda sagaalka iyo barkii markay ahayd ayaa lanoo sheegay inuu wiilkaasi geeriyooday kadib anaga lafteeda oo waxaanu tagnay xabaashii wiilkaasi lagu aasiyey warbixin ayaa aanu kusoo sameynay waxaan wareysanay wiilka aabihii oo nooga waramay xaaladdu siday u dhacday isagoo aan ka waraystay waxa uu ii sheegay in uu wiilku muddo laba cishaa baaditoon ku sugnaa oo u gaadhayay xaalad lumay kadib markaa haraaqabtay isagoo baaditoonkii ku jira haraadka kabacdi waxaa soo sheegay nin oo isla deegaankaa reerkii ayaa usoo sheegoo ku yidhi wiilkii idiin doonay geela iyo baaditoonka idinku maqla isagoo haraadan baan halkaa kula kulmay waa soo waraagiyey waaba soo socday xaaladiisna waa ay arkay aabihii markaas waxa uu sheegay inuu inuu ka hortegay oo wiilkaasi biyo qaaday iyo in beriisa uu ka hortegay kadib uu kula kulmay isagoo rafahayo meel intaa kabacdayna wiilkii waxaasi biyo siibuu yidhi biyihii way qaaday waay waayo sharkiisa wuu talow wuu tawafay oo gaajo iyo macawul iyo haraad baa isugu darsamay sida ay u badan yihiin dadka deegaanku hadeer markaa markaa markaasi biyihiisii wuxuu biyihii way qaadan waayey khayradhaan baa soo diray coodan la tuga toddoba kilomitr u jirtaa xalaale ayaan ini gaadhaan kaxaystay wiilkii waan soo qaaday marka waxaan weydiiyey bal markaa uu soo qaaday inuu meyd ahaa iyo inuu noolaa wuxuu ii sheegay ina waxba aysan ka garanayn deegaanka coodan la ayaa ay keenaan sida sida uu ii sheegay wiilka aabihii wiilku wuxuu ahaa uu yidhi mayd markaa kabacdi haraad wuu shumay ugu fooq baxay xaaladiisana markaa siyaasaa wiilkaasi uu ku dhintay oo waa soo xaqiijinay oo xawaashii iyo hadii iyo waraysigiisa wixii waan kasoo qaadanay insha allahu raxmaan
marka xaaladda qoyska kale ee wiilka aabihii iyo carruurtiisa kale say tahay marka laga tago wiilkan haraadka u dhintay wiilka haraadka u dhigatay xaaladda odayga siduu noo sheegay noo xaqiijiyey ninka aabihii waxa uu sheegay in xaaladda reerku ay aada iyo aada u daran tahay biyo biyo la-aan bahsan meesha xaaladda hadeertoo ugu daran ay tahay biyo la-aan deegaanka saamaysay oo xoog leh oo raashinkii wax loo qayliyo aanu noqon hadeer ay biyahaasi ugu daran tahay daimaha yar geelihiisa sababtay na ay taa tahay haddana lafteedana caruurtii kaleba ay noloshooda khatar ku jirto oo aanay wax biyaha haysan
xaggee bay dadka biyo ka helaan iminka oo haddiiba ay helaan biyo la-aanta markaad qiyaas ka bixiso se guud ahaan intay gaadhsiisan tahay
hadda siduu odaygu ii xaqiijiyay wuxuu yii biyaha markii hore biyaha caawimooyinka ee gacanta bini-aadamka ku jirta uun baa lasoo gaaristay booy booyada soo bixiyo umadba dadka walaalaha muslimiinta mar dambe loogeyni jirtay hadda s odaygu wuxuu ii xaqiijiyey muddo laba cishaba inaanay biyo meel ay yaalin aadshan arag oo farqaad farqaad iyo qof wadada maraya baabuurta xaalada walaalaha xaalada abaareed u kuurgalay ee wadooyinka maraya ay siiyaan biyo cagacagad yaro laaxayo wax siiyeen marka ay taa carruurta siisiiyaan oysan biyo ku filan hadeer aysan haysan oo wax ku karsadaan xaaladoodana halkaa marayso ee aada iyo aada u carkiban marka markaad eegto iminka wadada socdaal ku maraysa oo kale maxaad la kulmaysaa bal sawir ka bixi qofka aan joogin koobta qofka wadada haya ee kormeerka waxa uu waxyaabaha ula kulmayo indhihiisu qabanayaan wallaahi walaalo waxyaabaha horta aan ka ooyay waxaa kamida muddadii aan socdaalku jira xitaa aan ka xishooday inaan dadkaa duubo dadkii wadadii markaad marayso hooyooy hooyadii waxay kugu soo caraysaa iyadoo bilaashanmada ilmihii yaraa ee caruurta aha isagoo bilaasigaada qaawan dadka noloshoodii aada iyo aad waa ka cakiran tahay dunyaba qofkii bini-aadanka keliyaata wadada markaad marta aad si taagsana waxa koobaad uu kuweydiinaya cunno kuweydiin maayo hoy kuweydiin maayo maryo waa biyo biyo biyo dadka afkooda wuxuu ku haray biyo midda kale xaalada adag ee la yaabkaa ee aan kula kulmay deegaanka kalshaale ayaa waxaa baliga kalshaale ayaa waxay tahay waxaanu arki jirnay inta badan arig ka yaaca baabuurta iyo xoolo baabuurta ka yaaca laakiin xaalada la yaabkii mucjisada igu noqotay ayaa waxay tahay arig kusoo yaacaya gaadhi gaarigu ka yaaci jiray kusoo yaacaya oo markaa moogayo gaari biyasiya oo xitaa xaaladii ay xoolihii gaadhay inay baabuurtii si ay inay ogaadaan baabuurta inay biyasidaysada kusoo yaacayo oo cagadaerajiyaan iska kugu biyihii kugu saloolanayaan xaalada kale la yaabkaa meesha aan ku arkay waxaa geel way naqaanaayo waa xoolaha soomaalida aadka u jeceshahay ay dhaqato geelii waxaad arkaysaa inan geel jiraa oo geel wada harihii dhalayay ilmihii isagoo caadiya oo hashii dul taagan tahay ayaa uu ka daraynaya foranaya anuu kan weyn ugan badbaadinaya kan yarkaagumahayo waxyaabaha la yaabkaa ku arkay waxaa kamid a arigii iyo riyihii oo neefku markay saa u dhalaan isagoo caadiya meeshiisa dhaqaaqaya waala taqaanaa waxa wax dhalao qof wax dhalaalo waxiisa waa jeceliyi laakiin xoolihii waxay marayaan inay ilmahoodii ka dhaqaaqaan in geelii laga direeyo wallaahi xaaladaasi ma sahla kolay nimaan nimaan waxaa laga dhaaway ma lahay aada wariye cabdiqaani jaamac kaashi oo u shaqeeya tifiga somalilan ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayey khadar cawul ismaaciil dhinaca kaleto deegaanka baxri gobolka galgaduud wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in uu halkaasi dhin isku deldelay kadib markii abaarta daran ee deegaanadaasi ka jirta ay baabi'isay xoolihiisii oo dhan muuse nuux oo adeer u ah ninkaas deldelay oo lagu magacaabi jiray daahir ayaa radio daljir waxa uga warramay sida falkaasi uu u dhacay waxaana waraystay subeer sheekh cabdi iyagu xoolaha kulley waa an kuga yihiin wanamna waa ka dhisan waxna waa kulley waa kuga yihiin haddaan roob helin dadkoo dhan baa hawshaa ku dhaha wey dhibaatadaasi ay haystaan qofka sida ilaahay ugu talagalay baynu noqonayaa laakiin meesha degaanku waa meel la yidhaahdo waa garfunta degmada baxda meelaheeda waay
waa gartay marka waxaad naga siisaa tafaasiil siday wax u dhaceen bal
kulley meelahaas baadigaas meel yaro wax laga degdegay buu ugu faafaacay xoolihii baa kulley kasoo horto dhibaatoobay waanti kale hadee ma mala miisiina dee xilligiisiina wuu gaadhay marka waa jiradigaa lasoo qaaday intii aagsi degmadaa la keenay ordaduu dawaa la siisiiyey oodaa waa roonaaday baaritaan fiican in la geliyaa la rabay hameen horena markii meel seexday uu isdilay marka sidaas wey marka sababta isku dilay maxay tahay
ogaan karo waa de waxa weeye isagii ma sheegin oo isaga wuxuu sheegay horta in uu adaba dhaalkii dhe bil bil inuusan hurdin oo hurdadii ka tagtay marka waxaa loo malaynayaa inay tahay barnaamijkaasi xoogaa xagga dhimirka maskaxda isdhin ah dee wax kasta ha ku timaado ama hadda dhibaatadan jirto abaaraha ha ku timaado ama hadee aanfa iska timid oo waxa weeye samaawiya ha ahaatay waxay rabto adu ma ogaa karno waa sidaas laakiin waxaa jirto la sheegayaa in sababtuu isku dilay ay tahay xoolihii uu lahaa in abaar ay ka baabi'isay kadibna arrintaasi ay xigtay miyo xooluhu ma wada baabi kulley wax waa ha noqdeen laakiin xooluhu kalena waa u jiradeen kulley roobna ma jirin oo dee waa waxa lagu hadaqar ama waa noqon kartaa laakiin waxa weeye wuxuu ma wada baabi'in haddaan roob anaa waxa dhanaa rajo saaka laga qabo dadka dhan ayna caamu ku tahay isagona dee waa sidaas waxaa sheegtay in xoolihiin ay ka baabi'een islamarkaana muddo bila uusan seexan ma ka filayseen in falkan uu samaynayo maya dama inaan ogeyn waa la waardiyeyn lahaa lama ogaa karo de qof malagii waktigii waxa weeye malakmowtki haddii isaga waxa weye awkiisii wato qofna iskuma aadi karto waa gartay bal qaabka uu isku deldelay nooga waran haddii ay tahay ficilka sida u sameeyey amaba aad tagtay goobta deldelaada ninka damaal baa la yiri saaxa hameenkii wuu fiicnaay salaada cisho iyo salaadii maqribki uu nala soo tukaday da-daa loo keenay da-daa la yiri da-aas fogaa la yiri gurigaas dal hadii aad qarqartid oo maxan iyo ay ku qabato subaxiidaa lagu baaraya hadii alla yidhaahda marka da-i uu geed inta furtay isku baalkii iska soo laalaatay qoorta isaga xiray halkaas subaxii baa shalay markii waagi beriye toban saac masaajidkan soo adlida lagu war helay oo la arkay isagoo meeshii ka lulanahay marka maxarig buu isku deldelay mise go maro maro go ah waa gartay xoolaha u dhaqan jiray bal nooga waran qaybaha ay kala lahaayeen geel iyo ari way ahaayeen hala amta fara badnan iyo ari xoogaa fiican u lahaa okay marka maxaa qiyaastii dhintay maxaase hadda haray waa waxaan u malaynayaa waxbaa in joogaani hadda aniga qiyaastaas ma keeni kare baadiyana uma bixin waa sidaas weeye ka waran bal deegaanka abaarta ka jirta iyo baaxadda ay leedahay miya waa weyn tahay dhibaatada hadda ilaah baa loo sheegtaa wadanku caws iyo midna baad male faarsimadii la heli jiray xoolaa lasii jirana waa la waayey hadda eeba wax laga hel heli jiray iyagiina kulli waa laiska waayey miyii magaalada waa la liitaa ilaahay fadligiis haddii aan waxa weeye aanaan wax ku helin bini aadam hadda aan u sheegaynahay ma jiro hadda wax noo qabanayo waa gartay goormaa ugu dambeysay deegaanka aad ku nooshahay iyo agaarihiisa roob wakti uu ku da-o roob waxaa ugu dambeysay kulley sanadkii guda haddeerna meelo yaryar alaala iyo wax laga sheegay iyagana hadda abaarda weyn saasa maaha wax weyn maahan oo waa waxaan ayaan horaa bil ka hora marka roobkii guyaa ugu dambeysay ugu dhawaa dadkii haddii ay saas dhibaatadaasi abaarta aadka u daran ay sheeganayaan marka maxaa allabari iyo ducabari loo qaban waayo maya roobdoono iyo badan allabari waa barina ilaahay ilaahayna waxa weeye markuu waxa weeye u doono isagu bixiyaa moogta oo ladhihi jiri kaysa min bacdi ma qanadu ilaahay qur-aankiisuu ku yiri marka dadku waxa weeye markuu ilaahay rabo isagaa roobka dejinaye haatana qofka ugumalyihin baryaanka bahalkii aan aan ku leenahay inaan barino ka waran falkan deegaanka ka dhacay ee ah ee qofkan isdeldelay ee dadka deegaanku sidee u arkeen maya de waxa waa iska dhacaan dunyada dadka wax badan oo adduunka ka dhacaa jira dad xabad isku dhigta dad waxa weeye isfarqiya mid suncada mid waxa weeye si kale een isu dilaa toorey isku jeexa adduunkay ka dhacdaa waxaana wax cusub maahan waa wax un markaas un waa laleeyahay ilaahu u naxariista waa hawl weyna ka dhacday waa laleeyahay laakiin wax kaloo hadda laga sheegi karo lama arko qofba sidaa loo dili marka ee, ma waad ee, ka cabsanaysaan in falkan dhacay ee dadka kale ee abaartu ay ka saamaysay xoolaha ay iyaguna ku dhaqaaqaan wallaahi lama ogaan karo wax hadday wax un bilowday yihiin qofkii un kolley ismaraahi barnaamijkii hadda ma maqli jiray iyo wixii hadda ka hordhacay kolley xubna waa kasoo qaadanaya laakiin ma ogin ilaahay ka badbaadsan leenaha hadda khayr badan deegaanka wax ogub ku ah miya ee, falkan maya maya wax waa jib jireen mar dad badana hadda wax hadda ka hor dhowr xabba anigu waa ogahay aburabalen sidaasoo kale kolley ka furteen dee lamana ogaan karo qofka haddii dhimirka laga galo de wixii marka hore qofkaasi ka raacday computerkaas qof ogaan karaayo ma jiro ilaahay un baa og dee carruurta anigu qaar baan aqaanaa kuwa waaweyn gabar la qabo iyo wiil iyo kolley yaryarina waa jiraan laba reerna wuu lahaa anigu hadda sirakoobkooda ma aqaan hadda umana qasdin oo hadda adeerkiisna waan ahaay laakiin baadiyaha ma aanan tegin kolley waa sidaas wey
Een, maxaa ku baaqaysaa dawladda iyo dadka soomaaliyeed ee sadaqada la baxaya in ay ee, idinkugu soo gurmadaan abaartan ee, deegaanka ee, ku habsid maxaa baaqa jeedinaysa horta nin nin baa waxaa la yidhi waa inta weyne looga tegey baa waxaa baal uuda ka la yidhaahdaa cuntay marka ninkii isaga ordayii raggii baylaha uga soo tegay buu u yimid markaabuu yiri la yiri walaalo weydii markaabuu yiri eyda taa cunaysay maxaa uga celinaysa iyadii waaba ku heshiilahayd buu yiri marka hadda een, qoladan dawladda iyo maamuladu iyagaaba waxa weeye hadda iska mas- muuse nuux ayuu kaasi oo ku sugan deegaanka baxda wuxuu u warramayey subeer sheekh cabdi waa tahay magaalooyin kala duwan ee caasimadaha u ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa ka socda doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose aqalkaasi oo xildhibaanadiisu ay ka kooban yihiin laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan doorashada xildhibaanadaas ayaa wax badan laga saarinayaa siyaasiyiinta iyo madaxda maamulada oo la tilmaamayo inay saamayn faragelin ku leeyihiin sida ay wax u socdaan wax isdabamarin badan oo dhacdayna ay door ku leeyihiin hogaamiyaasha siyaasaddu cabdifitaax sheekh maxamed maxamed waxa uu ka mid yahay dadka sida dhow la socda arrimaha doorashada aqalka hoose siiba midda jubbaland wuxuuna wax isdabamarin dhacday iyo faragelin la sameeyeyba uu uga warramay xasan haykel
magacaygu waa cabdifitaax sheekh maxamed maxamed aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid ah run ahaantii si guud doorashadu waxay u dhacaysaa ee, qaab aada iyo aada u fiican oo u heer sarreeya oo aada mooddo in si fiican loo soo agaasimay loona abaabulay Ee, balse meelaha qaar waxaad dareemaysaa in ee, ay jirto oo faragelin ee, noocay dooniba ha noqotee tusaale ahaan ee, kursiga sheekhaal reer oo qudub oo kursiga anigu beeshaydu ay lahayd oo kale markii aan fiirino saambal haddaan usoo qaadano Ee, ergadii codaysay qaybo ka mid aha maysan ahayn beesha sheekhaal maysan ahayn junfadaas reeroo qudub maysan ahayn waxay ahaayeen dad aan beesha u dhalanin Ee, halka qaybo kale oo dadkaas ee, ka midana oo kuwii beesha u dhashayna subaxii doorashada markii la aadayey laba laba kun oo dollar calaa qof la siiyey marka aad dareemaysa yacni in meeshaas corruption uu ka dhacay Ee, dowladeyn ay ka jirtay laftirkeeda oo dowladda dhinac kale markaad ka fiiriso markaad dhinac kale ka fiiriso xubnihii beesha u matalayey ee, maamulka ay ilaa saacadihii ugu dambeeyey si toosa involved ugu ahaayeen doorashadii ha ahaata wasiirkii ee, beesha u matalayey dowladda jubbaland ha ahaado xildhibaankii u matalayey jubbaland beesha sheekhaal reer qutub iyo weliba xildhibaan kale oo koonfur galbeed kasoo jeedo isaguna ee, aad moodeysa inuu si gaar ah ugu kaameen garaynayey shaksi ka mid ahaa murashaxiintii oo ninka markii dambe loo afduubay ahaa doorashada cabdiraxmaan dheere Ee, ninkaas oo shariif sakiin uu soo diray sidaa markii aanu baarnay ee, aanu xog ku helnay ahaa nin mataqaanaa saddexdii bilooda ugu dambeysayba u xirsaaraa inuu ninkaas soo xirsaaro marka ee, waxaan odhan karaa doorashadu kuraasta qaar dadku si ee, qiimo iyo isqadarin ay ku jirta ayay u qaybsadeen konton iyo kowgii oo qaabkii beeluhu ay wax u qaybsan jireen iyagoo ku salaynayay dhiiggii iyo heerkii lagu qaybsanayey doorashaduna si habsamila bay u dhacday Ee, beelaha qaarna sida hadda beesha sheekhaal reer oo qudub oo kale ergadii ma aysan qaybsanin odayaashii dhaqanka inta isu imaadeen ergadii ma aysan qaybsanin ergadu afduub baa ka dhacay beeshii junfooyinkeedii junfooyin waxaa jira aanba laguba soo darinba ergadii mataqaanaa ay codaynaysay tusaale ahaan junfo la yidhaahdo reer sheekh abiib oo kale ergadii codaysa oo konton iyo kowga xubin mayna ku lahayn xubnahoodiina waxaa ku qornaa dad kale ayaa meeshaas lagu buuxiyey oo matelayay oo magacii beesha reer sheekh abiib ayay ku codaynayeen dhalad ahaanna uma aysan dhalanin beesha reer sheekh abiib marka waxaad dareemaysaa meeshaas yacni musuq maasuq oo abaabulan inuu yahay oo macnaha uu heerkiisa aada u sarreeyo marka si kastaba ha ahaatee guud ahaan dowladda jubbaland si abaabulan oo heer sare ayay doorashadan mataqaana u abaabushay ammaanka aad baa loo sugay jawiga guud aad buu u deganaa laakiin waa iska dareemi kartaa dad qaara oo dana gaara lahaa ayaa meel walba mataqaanaa kusoo dhuumanaya marka waxaad moodaa kursigan beesha sheekhaan reer oo qudub oo kale waxaan ku codayn codayn karnaa qaybe waxaanu naqaanaa mataqaanaa iyo dadkii codeeyey qaybo ka mida waxaanu ka haynaa caddaymaan ka haynaa evidency baan haynaa iyagoo hadlaya maqal iyo muuqaal baan ka haynaa siday wax u dhaceen baynu mataqaanaa ay ka sheekeeyeen wixii waxay noqotay history bay noqotay historyguna bini aadamku wuu ka sheekeeyaa marka yacni historyga ayaa waxay keenaysaa in doorashadii qaabka ee u dhacday qaab qaldan ay ahayd kursigaas qaabkii loo doortay wixii ka soo baxayna beesha waxay u dhantahay uusan ahayn uusan mateli karin waxaa caddaymaha ka mida murashaxiintii ku tartantay in ay haddaba guddiga dacwada khilaafaadka ay u gudbiyeen dacwadoodii oo meeshaas khilaafaadka ayay faylkii u furan yahay evidencygii iyo caddayntii iyo wixii dhanna ay hayaan marka waxaa waaye sadar muuqda su-aal muddoon waaye qorax soo baxdayna sacaba laguma qariyo kursiguna waxaa kaloo an kugu sii daraya dhiig baa ku daatay yani kursiga reer oo qudub kuraasta dhiigga uu ku daatay uu sanad kamid ahaa laba qof baa isku dishay oo laba nin oo mataqaanaayo murashaxiinaha ah u kala kaambeen garaynayay waxay ahayd in la joojiyo kursigaas inuu doorasho ka dhaca ma ahayn marka dhiig baa ku daatay nin baa nin ku dilay ninkii kalena waa uu xiran yahay oo hadda waxaa waaya xabsigu ku jira cadaaladda ayuusan sugayaa fa runtii waa nasiib daray ahayd sida ay wax u dhaceen waxaan ku faraxsanayna ma ahayn mana ku farxi doonno marka guud ahaan doorashada haddii su-aasha ay weydiisay aan u laabto yani qaab habsamila ayay ku socotaa jawigeedu uu degan yahay balse kuraas la isugu dhex dhuntay waa uu jira guud ahaan waxaad moodaa doorashooyinkan wax hadda farqi badan u dhexeeya inuusan jirin meel walba qalalaasaha uu ka dhacaa tusaale ahaan galmudug oo kale waxaa maqaalo aha in qaralaasooyin ay ka dhaceen qof ku dhintay dad ku dhaawacmeen marka murashaxiin la xirxiray sidii mataqaanaayay nin saaxiibka oo la yidhahdo guuro oo kale oo taliyaha nabadsugyadda gaafow uu la sheegay in mataqaanaa isku dhaceen oo kale marka dhinacan kale oo koonfur galbeed oo kale iyadana waxaa maqaalaha in laba qof saas oo kale oo taageerayaal iyaguna oo laba murashax kale kala taageersanaa ay isku dileen guud ahaan marka doorashadu puntland oo kale iyadana waa dhacdooyin noocaas oo kale waa laga sheegayaa waa un soomaalidu waa iska taqaanaa waa dad isku kalshara waa dad isku dhaqana waa dad xaggii caadaadkii iyo wixii dhan ka wada waxaysan waa dad brobleemaadkooda iyo khilaafaadkooda inay xalistaan ay ku adag tahay gacmo geel jira soomaalidu xukumaha maha hoos baa loo dhaqaa way ku adag tahay marka inay soomaalidu hoos u dhaqdaan waxooda oo ay xalistaan way ku adag tahay waxaana dhaqanka soomaalida ka mid aha marka ay iskhilaafaan inaysan heshiinin oo wixii uu kor usii kaco marka isku soo duuduubo doorashadu waxaan isleeyahay meel kasta oo ha ahaatee hataa maamulkan hadda ugu dambeeya hirshabeelle waa jiraysaa isjiidjid wuu jirayaa wuu jirayaa in wax la kala boobo waa tartan iyo caadadiisa laakiin waxaan ku rajaweynaha ugu dambaysta doorashadan markii laga baxo in ay bulshada soomaaliyeed ka faa'iido experiency khibrad waayo aragnimo ilbaxnimo iyo in sidii ay ka wada shaqeeyaan intay gacmaha isqabsadaan labada kun iyo labaatanka sidii lagu gaari lahaa one man one ford in mataqaanaa ay ka wada shaqeeyaan waad dareemi kartaa doorashadan hadda waxaa la yidhi doorasho dadban marka maadaama doorasho dadban la yidhi waxaa meeshaas ku jiraya wax walba oo guracanna in uu meeshaas uu soo geliyo marka doorasho dadban bay ahayd waxyaaba badan oo qallalaasooyin dadban baa ka dhacaya cadaalad darro badan baa ka dhacaysa bulshadu sidii la rabay uma wada jaan qaadayso laakiin waxaan ku rajaweynahay aan ugu baaqayaa madaxda soomaaliyeed iyo bulshaweynta iyo dhammaan cid kasta oo doorashadan la socotay ama mataqaanaayay qayb ka ahayd in doorashada markii laga baxo dadku ay walaalo noqdaan gacmaha la isqabsado laga shaqeeyo horumarka laga shaqeeyo waddankan 2020ga sidii lagu gaari lahaa one man one four sababtay tahay doorashadan hadda waa un wax badan ma dhaanta tii oday dhaqameedka uu 2002 alifkii uu isagu soo xariiqayo hoosta ka soo qorayo qofka xildhibaanka noqonaya haddaan dhinac kale ka fiiriyana waxaa odhan karaa doorashadan waxay sii siyaadisay brobleemaad tiro badan bulshadii bay kala qaybisay qabiiladiibay isku dirtay jufooyinkiibay isku dirtay marka dhinac markaad ka fiirsana qaabka ee loo soo sameeyey dhisanka loo soo sameeyey oo konton qof inay codayaan ahayd waxaad moodaa inuusan ahayn mid laftirkiisu soomaalida u adeegaya iyo shacabka soomaaliyeed cabdifitaax sheekh maxamed maxamed ayuu kaasaa wuxuu u waramayey xasan haygan puntland weli waxa ay ku howlan tahay qorshihii la xiriiray doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk iyadoo ku dhowaad labaatan xildhibaanna ay soo baxeen ilaa iyo hadda maantay waxaa bilaabatay dib u xarayntii ergooyinka dooranaya xildhibaanada baarlamaanka kuwaasoo isla maantaba tababaraa u bilowdeen mana ahan markii koowaad oo ergooyinka wax dooranaya la xareeyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer puntland khaliif ow cali ayaa garow warfiideenada ugu sheegay xarayntaasi iyo xaalka doorashada xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ka soo bixi laha puntland meesha ay marayso
sidaan la wada soconno waxaa socotay doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed qeybtiisa aqalka hoose baa hadda socotay oo dhexda lagaga jiray hadda faysfays baa la soo daynayey ama doorashada u dhacaysay iyaamaha kan xoogaabaa hakad baa galay laakiin waxaan jecel lahay haddii alla idmo saddex ergo oo noo joogta inaannu gudbinno in fiican bay joogeen hadda ilaa shan qayb baa toddoba beri joogtay lix beri laakiin waxaan jecel lahay in haddii ilaahagay idmo berri ay noqoto tababarkii saadamana haddii alla idmo codka la geliyo halkaasoo aan malaynayno markaa inay saddex xildhibaan ka soo bixi doonaan waxaan dhammaan ku wargelinaynaa marka beelahaas xildhibaanadii ama murashaxiintii u tartami lahaa kuraastooda inay berri subax halka saac laga bilaabo ay imaan karaan xafiiska wixii harsan iska diiwaangeliyaan waxaan la soconnaa badankoodu inay isdiiwaangeliyeen laakiin wixii harsan waxaan codsanaynaa inay isdiiwaangeliyaan berri haddii ilaahiga idmo ilaa berri baa jaaniskaasi u furan yahay saa dambana haddii alla idmo codbixintaa dhici doonta haddii aan taasi tilmaamo dadka waa la iska soo qaadaayo qaabkaan hadda ku jiraa waa marka in qabiilada lasoo qaadaa wax mucjisaa maaha ama wax lala yaabo maaha ergooyinka marka hadda la rabo doorashada in la geliyo saddexdaa waxaa ka mid ah beesha majeerteen ugaar saleebaan beesha majeerteen reer biciidyahan iyo beesha dhulbahante bahar same marka saddexdaas ergo murashaxiinteeda waxaanu codsanaynaa iska imaadaan iska diiwaangeliyaan inta u harsan taasi intaa weeye haddii ilaahagay idmo intaasaa annaga ujeeddada muhiimsani ahayd wixii kale waxaanu jecel lahay saxaafadda inaan la wadaagno markii ay doorashadaasina dhaafto iyada oo iyaamaha kan doorashadu hakad ku jirtay khusaya qaabkii la rabay in loo maarayo ama loo maamulo dhaqaale bixinta ama ma garanaysaa ergooyinka soo xirayntooda ha ahaato iyo dejintooda iyo jiifkooda ama ha ahaato amba bixintooda iyo transportationkeeda marka arintaasna haddii alla idmo markay uun doorashadaasi dhammaato baanu haddii ilaahaga idmo la sheergarayn doonaa saxaafadda iyo ciddii kale ay khusayso aad iyo aad baa u salaaman tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gudoomiye arinta maaliyadda warar suuqa ku jira bay ahayd in maaliyadda darteed oo dhinaceeda ka jireen caqabado aad u joogakiseen shaqada hadda ma la xaliyey oo de hawsha ma soconaysaa mise weli sidii bay u jiitamaysaa wax laga yaaba mar kale inay nisaamayso
runtii wax la xaliyey hadda ma jiraan oo arrintaa ku saabsan laakiin waxaan keliya kuu sheegi karaa in hadda un wada hadal socdo qaabkii loo xallin lahaa haddii la xalliyana haddee labadaa beri oo doorashadu socoto khayr haddii kalena waxaa noo qorshaysan haddii alla idmo dee doorashaduba dee danta annagoo aanba ku dhawaaqin inaan joojino bay istaagaysaa maxaa yeelay nidaam baa jiray loogu talagalay in wax lagu socodsiiyo nidaamkaasi haddii uu shaqayn waayo dee shaqaduna socon mayso haddii ilaahaga idmo wax kaloo barabalemi ma jiraan arrintaasna hadda wadahadal baa lagaga jiraa caqabada meelihii keliya haysataa oo Puntland mise maamulada kalena waa ka jirta oo ka waraysan een dawaraan soo su'aal aad u fiican weeye ee runtii waxa weeye arrintaas waxaanu la xiriiray saaxiibadayadii kale waxaanu ka warqabnaa kolba ee boqolkiiba boqol ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaanu isku mid ka nahay duruuftaas duruuf annaga hadda gaar noo ah ma ah laakiin een haddee cid kastoo ay haysato in loo qareemay u baahan tahay annaga iyo staydyada kale isku mid baanuna waxaanu u sheegaynaa dadka arrintaas ay khusaysaa inay isha ku hayaan waxa kanina jadwal iyo wakti inay lahayd in badanna inay soo jiitantay haddii ay arrintaas u dibdhacdo doorashaduna mas-uuliyaddeeda waxa qaadi doona ciddii laga rabay inay hawshaa daboosho waa mahadsantah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadbane heer puntland khaliifa wacaley oo kaasi hab adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo khadiija cilmi bataan oo ka mid ah ururka hiddaha iyo dhaqanka ee bishaaro ayaa waraysiisa reediyo dalshir waxay uga hadashay arrimo badan oo xaalka nabadeed ee magaalada gaafkacyana uu ka mid yahay iyadoo sidoo kalena ka hadashay qoondada haweenka raacisay inay tabashooyin maamul gaalkacayo magaalay ahayd hal mid ah waa la kala deganaa dhibaata ma jiri jirin waxaan ku baaqayaa in gaalkacayo nabadeeda horta bal marka ugu horeysa ilaah hadaba noo soo jeesto ciidamada marka ugu horeysa mushaar waa in la siiyaa waxaan taas ka codsanaynaa wuxuu yidhi xasan sheekh anaa mushaarka dowladda federaalka abaa bixisa madaxweyne xasan sheekh hadda ha dhaco laakiin weli xilkii isagaa sheegta ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid anigana waa walaalkay cumar cabdirashiid waxaan ugu baaqayaa horta waa ku mahad celinayaa markii wax dhacaanba adaa yimaada waana ku khasban tahay ra-iisul wasaare soomaaliyeed baa tahay halkan waagii aadan ilaa aadan cabdille ilaa dowladii dhexe wax qabiil maahle weli dagaal kama dhixin maxaa kooskaleeyay ciidamada mushaar ma qaataan nin mushaar waayey oo gaajaysanna xabadaha isagaa iska furaya micla-aan buu ku furaya joogtaha laga dhigo ciidamada horta mushaarkeeda waa dad yar yar waa dad waxaa weeye aan mushaar helayn waa dad waxaa weeye ilaahay baa xaalkooda midaas waa midii ciidamada kiitin waxaan waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa wuxuu yidhi gabdhaha gabdhaha u dacwoodaa wuxuu yidhahdaa koontadii gabdhaha koontada gabdhaha gabdhihii ilaa madaxweynihii aadan cabdilla cismaan la dhashay iyo gabdhihii wax ahaa iyo gabdhihii wadaniga ahaa ma aadan u imaan gabdho guri lagu xireeyey oo wasiiradda hogaaminayso oo aan weligood shir ka qaybgelin baa horta aada u timid waxaana lagu sheegay haddee wixii lagu sheego baad qaadanaysaa hiddaha iyo dhaqanka aanu hogaaminayno oo labada boqol ah oo soomaali ka kooban oo waxa weeye aan helin master madaxweyne cabdiweli intuu joogay aan helin wax dhaqaala ah iyo wax siminaara iyo wax mataqaan ee shirara aan looga yeerin madaxweynahana dadkii soo dhaweynayay annagaanu hayn hiddaha iyo dhaqanka annagoo toddoba bas cali xaaji baanu soo dhaweynay madaxweyne cabdi weli baanu soo dhaweynay maalintii la soo dhaweeyey laba gabdhood baa naga dhaawacantay mana aanu weydiin waana leerka qadiyey lacagtii xataa lagu soo dhaweeyey waxaanu rabnay madaxweyne bal cusub isbedel inuu yimaado waa danaynaynay oo mudug baan danaynaynay waayo mudug waa taariikhiyan gaalkacayo waa magaalo weyn soomaalidana shantanaal afrig waxaan soomaaliya la yidhaahdaa gaalkacyo waxay la da-atay u s r laba boqol iyo iyo hadda soddon iyadoo maraysa taariikhdeeda ay ugu dambaysa gaalkacyo magaalooyinka la mid maaha waa magaalo da-weyn waa magaalo la wada yaqaan marka waxaan rabaa ka tiro wixii dulman waa dulmannahay koontare aad u dacwoonaysid baan ka mid nahay waxa weeye koontarayada meel soo saar waxa weeye inaad noo timaadid si deg deg aana rabnaa aan kula kulanno gabdhaha qol la gashay khadiijo cilmi mataan oo ka tirsan ururka hidaha iyo dhaqanka ee bishaaro ayay taasi ahayd barnaamijka xulashada daljiro maanta idinka imaanaya magaalada laascaanood anigoo cafta cumar gedi aan ila socodsiinaya intaasi ayuu ku egyahay dhegaystayaal barnaamijka waxaa fududaysay soo saaristiisa shirkadda isgaarsiinta golis tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo
isgaarsiin waa golis waana isgaarsiinta geyigeenna ee ku caanbaxday bixinta adeegyada casriga ah ee yuu ku seegin adnaha seegin oo ka maqnaan baraha bulshada iyo xiriirka ebyan ay kuu saashay golis golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogto ah